afrikay hurudooy cadow ku herye hurudooy hadiyeyad adi hurudooy hadba cunaye hurudooyohey afrikay hurudooy cadow ku herye hurudooy hadiyeyad adi hurudooy hadba cunaye hurudooy hamala saara hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya ahamala saara hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya away halaadad adoqombo habowsano weligeed halaysane sida xoolihiiba
kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walbuu maqalkayagu idiin soo gaarayaba kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha afrika oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan raadiyaha cadaado megaartes alaaba toddobaad weliba barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa warar iyo warbixinno ku saabsan qaaradda afrika iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhaca qaaradda iyo weliba gudaha soomaaliya
afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy hadiyeyad adi hurudoy hadba cunaye hurudoyohey afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy hadiyeyad adi hurudoy hadba cunaye hurudoy hamala saara hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya ahamala saara hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya away halaadad ade dulilama hilabe away halaadad ade doqombo habowsano weligeed halaysane
mar kale kulan wacan oo wanaagsan toddobaadkan barnaamijka waxaad ku maqli doontaan haddii allaha awoodalay laga helo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa toddobaadkan waxa ay janeefa kaga qaybgaleen shirweynaha shaqaalaha adduunka oo lagu qabtay janeefa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan haddii allaha awood leh ogolaado waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan intuu ahooda ku jiro gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi ayaa toddobaadkan xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay magaalada muqdisho wakiilka midooda afrika ee soomaaliya faahfaahino ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan intuu ahooda ku jiro waxaad kaloo ku maqli doontaan barnaamijka ku dhowaad boqol qof ayaa talaadadii toddobaadkan waxa ay ku geeriyoodeen weerar lagu qaaday tuulo ku taala dalkaasi maali barnaamijka ayaad ku maqli doontaan meydka sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa toddobadii bishan oo ku beegnayd maalinimadii jibco ahayd waxaa laga helay xerada ciidanka booliiska ay ku leeyihiin magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab ee gobolka banaadir faahfaahino ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa waxgaradka iyo siyaasiyintuna way ka hadleen arrinkaas al-shabaab iyo kenya ayaa toddobaadkan waxa ay ku dagaalameen magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya khasaare ayaa ka dhashay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waa kuma dhexdhexaadyaha koowaad ee qaaradda afrika warbixin ku saabsan ayaad ku maqli doontaan toddobaadkan barnaamijka haddii allah awood leh ogolaado waayahay barnaamijkii umuuraha afrika oo toddobaadlaha ahaa ayaad la socotaan cudurka ebola ayaa waxa uu farabacan ku hayaa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo halkaasi ay ugu geeriyoodeen dad kor u dhaafaya laba kun oo qof barnaamijka ayaad ku maqli doontaan haddii alla laga helo ma iga horjooga cali hashaydan huruday haleeli waayo ma iga horjooga kulli lama hilabe away hana dadade kulli lama hilabe away hana dadade weligeed halaysane sida xoolihiiba xiran anaaguboya boqombo qabowsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiran anaaguboya
waayahay mar kale kulan wacan oo wanaagsan barnaamijkii umuuraha afrika ayaad la socotaan iminkana waxaan gudageli doonaa barnaamijka oo faahfaahsan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane sadiiq xirsi warf iyo wafdi uu hogaaminayey ayaa magaalada janeefa ee dalka switzerland waxa uu kaga qaybgalay shirweynaha shaqalaha adduunka oo halkaasi lagu qabtay in ka badan shan kun oo wakiilo ay ku jiraan iyo afartan madaxda dowladaha ah ayaa kasoo qeyb galay shirkaasi waxaana looga hadlay arrimo badan oo la xiriira shaqla-aanta baahsan ee ka jirta wadamo badan oo adduunka ah wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya sadiiq warfaa oo muddadan oo shirkaasi uu socday ku sugnaa magaalada janeefa ayaa waxa uu khudbado diiran uu ka soo jeediyey shirkaasi waxaana uu intiisa badan diiradda ku saaray kagana hadlay shaqala-aanta baahsan ee ka jirta soomaaliya wasiir sadiiq warfaa ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay soomaaliya dib ugu soo ceshan lahayd xubinimadeed ururka shaqalaha adduunka sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay dalka muddo dheer dhaqaale ururka ay taageeraan sanad walba oo dowladaha caalamku ay wakiiladooda ay kala shiraan islamarkaana ay kala soo qayb galaan shirkaasi shirweynaha caalamiga ah shirweynaha shaqaalaha caalamka ee janeefa ka furmay ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii shaqaalaha adduunku ay mar kale u heli lahaayeen shaqo baahsan waayahay barnaamijkii umuuraha afrika ayaad la socotaan
yaan ismiidhi ma muuqdeen hudisiya ma maagin haddan midig la siinin bortaqiis ma mariyeen mana uu malaysteen musambiig angola yaan ismiidhi ma muuqdeen hudisiya ma maagin haddan midig la siinin bortaqiis ma mariyeen mana uu malaysteen musambiig angola ku dhowaad boqol qof ayaa la dilay kadib weerar ka dhacay tuulo ku taala bartamaha dalka maali isniintii sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka maali ma jiraan cid si deg deg ah u sheegatay mas-uuliyadda xasuuqaasi lala bartilmaameedsaday dadka deggan tuulada gaar ahaan bulshada qowmiyad ahaan kasoo jeeda beesha deegan ee ay dagaaladu kala dhexeeyaan qowmiyadaha halkaasi degan waxaa uu weerarkan imaanayaa wax yar uun saddex bil kadib markii koox la sheegay inay ka tirsan yihiin qowmiyadda dogan ay dileen boqol iyo lixdan qof oo ka tirsan qowmiyadda fulani ee kasoo jeeda isla wadanka maali madaxweynaha dalka maali ayaa sidoo kale sheegay in wadankiisu aanu hogaamin karaynin weeraro aargoosi iyo iyo ciil intaba isugu jira kuwaasi oo sababi kara in dalku uu colaado sokeeyo wajaho hadalkaasi ayuu madaxweynaha wadankaasi ka sheegay xilli uu booqasho ku joogay wadanka switzerland waxaana la filayaa in uu waxqabad ballaaran muujiyo madaxweynuhu inta aanay colaadaasi wadanka kusii fogaanin waxa uu dadka reer maali ugu yeeray inay isku yimaadaan ay ogolaadaan in dalka la samata bixiyo waayo buu yidhi tani waa calaamad su-aal la xiriirta samata bixinta guud ee wadanka ah saraakiil ku sugan deegaanka ay weeraradani ka dhaceen ayaa wakaaladda f b i-da waxa ay u sheegeen in dadkan si arxandarra ah loo laayay sidoo kalena waxa ay sheegeen in halkaasi lagu dilay sagaashan iyo shan qof toban iyo sagaal kalena ay dowladdu sheegtay in sidoo kale la la-yahay waayahay barnaamijkii umuuraha afrika ayaad la socotaan
sawd afrika ma moogin hadaliya murtina
gaashaanla dhexe cabdi cali seed oo ka tirsanaa ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa jimcihii ina dhaafay meydkiisa waxaa laga helay xerada boolisku ay ku leeyihiin degmada xamaro jajab ee magaalada muqdisho ee gobolka banaadir saraakiisha iyo waxgaradka ku dhaqan gudaha soomaaliya waxay arinkaasi ku tilmaameen in la dilay isla markaana laga dhigay inuu isdilay warar kala duwan oo ka soo baxay saraakiisha xeradaasi ku sugnaa qaarkood ayaa sheegaya in sarkaalkan uu isdilay sida muujinayay sawiro laga soo qaaday oo baraha bulshada lagu baahiyey sawiradan ayaa muujinayay xarig qoorta kaga xiran oo geed uu kala soo lalaado saraakiishu baaritaano dheeraad ah ma aanay samayn laakiin sidoo kale waxa ay dadka waxgaradka ah ee gaar ahaan uu ka soo jeedo axmed cali seed ay dalbadeen in dowladdu ay baaritaano dheeri ah ku samayso kiiskaasi maadaama ay ka shaki qabaan in dilka loo geystay balse dusha laga saaray inuu isdilay la hogaaminaya dulli lama hilabe away halaadad abe dulli lama hilabe away halaadad abe doqombo habowsano weligeed halaysane al-shabaab iyo kenya ayaa toddobaadkan ku dagaalamay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee wadankaasi kenya wararka ka imaanaya waqooyi bari dalka kenya ayaa sheegaya in laba qof ay dhinteen kadib markii dagaal uu dhex maray ciidamada amniga iyo kooxa loo malaynayo inay ka amar qaataan al-shabaab oo ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka kenya mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa askari ka tirsan booliiska dalka kenya sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo dhinaca kale mas-uuliyiinta ismaamulka mandheera ee kenya ayaa ciidamada ammaanka dowladda kenya ku eedeeyey inay dadka deegaankaasi ay u geysteen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay al-shabaab ka gooyaan dadka ku sugan gobolkaasi waqooyi bari dalka kenya inta badan waxaa ku dagaalama dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada kenya oo inta badan roondo ka haya qaybo badan oo kamid ah gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaana inta badan ay khasaare ka dhashaan qaybo ka mid ah gobolkaasi dadka degan ayaa dhibaato ku qaba ciidamada ammaanka ee wadanka kenya kuwaasi oo si aan wanaagsaneyn ula dhaqma dadka shacabka ah ee ku dhaqan gudaha gobolka waqooyi bari ee dalka kenya sidoo kalena al-shabaab ayaa dadka aan muslimiinta ahayn ee ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxa ay ku hayaan ee dilal qorshaysan iyo sidoo kale weerar toosa oo ay ku afduubtaan horey waxaa u dhacday in gaari ay saaraayeen dad rakaab ah oo kenyaan ah ay qabteen xubnaha al-shabaab taa oo ugu dambeyn ay kala saareen dadka inta islaamka ah iyo inta aan islaamka ahayn intaba taa oo ay al-shabaab ku kala saareen dadka haysta diinta islaamka iyo dadka aan haysan ugu dambeyntiina waxa ay laayeen islamarkaana ay in badan oo ka mid ah dileen dadka aan muslimiinta ahayn ee sara gaarigaasi waayahay barnaamijkii umuuraha afrika ayaad la socotaan diyaan maskaxi talin intu maqal xumaha jira indhu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadowkaama maato
waa kuma dhexdhexaadyaha koowaad ee qaaradda afrika warbixintan ayaan idinkaga diyaarinay abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya ayaa u muuqda dhexdhexaadyaha koowaad ee afrika kadib markii uu ku tallaabsaday arrimo danta afrika ay ku jirto abiy axmed ayaa tan iyo markii uu noqday ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya waxa uu u ambabaxay safaro inta badan looga hadlayay arrimo ay ku jirto danta afrika waxauna dalkiisu heshiis la saxiixday dalka ay dariska leeyihiin ee eritreya oo muddo ka badan labaatan sano ay colaadi u dhaxaysay waxa ay itoobiya ka tanaasushay dhulka ay isku hayaan muddadaasi labada wadan ee eritreya iyo itoobiya abiy axmed ayaa sidoo kale heshiis caalami ah waxa uu la galay jamhadda o on alif oo ayana muddo kale ay la dagaalamaysay dowladda wadankaasi itoobiya abiy axmed ayaa markii uu qabtay talada wadankaasi waxaa laga dareemay guud ahaan afrika gaar ahaan gobolka geeska afrika dhanka kale waxa uu sanadkan ka soo muuqday dhexdhexaadinta dalalka kenya iyo soomaaliya oo xiriirkoodu uu sii xumaanayay waxaa weli uu abiy axmed doonayaa inuu xal ka gaaro xaaladda muranka dhalisay ee soomaaliya iyo kenya oo meel xun maraysa madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo uhuru kenyaata ayuu kula kulmay kulan dhexdhexaadin ah magaalada nairobi ee wadanka kenya isagooo doonaya inuu dhexdhexaadiyo islamarkaana uu soo afjaro colaada dhanka diblomaasiyadda ah ee ka dhex taagnayd soomaaliya iyo kenya abiy axmed ayaa sidoo kale toddobaadkan waxa uu dhexdhexaadin u tagay wadanka suudaan halkaasi oo ay ka taagan tahay xaaladda ganaasho la-aan kadib markii militariga wadankaasi ay rasaas nool u adeegsadeen shacabka dibadbaxyada dhigayay ee wadankaasi suudaan abiy axmed ayaa u muuqda nin doonaya danaha qaaradda afrika horay dowladda itoobiya loogama baran arrimo noocan oo kale ah waxaana madaxdii soo martay lagu eedeyn jiray xasuuq iyo faragelin qaawan oo ay u geystaan wadamada dariska la-ah ee soo koraya soomaaliya wadamada ay faragelinta qaawan ku hay jirtay itoobiya ayay horay uga mid ahayd balse soomaaliya ayaa haatan xiriirdha waxa ay la leedahay wadanka itoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed ayaana u muuqanaya hogaamiyaha sida daacadda ah u dhexdhexaadinaya qaaradda afrika walow aan loogeyn danaha gaarka ah ee abiy axmed uu ka leeyahay dhexdhexaadinta geeska afrika oo midoobo ligii ima soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragaca idun murantaan waran kuwa macaan yahay waayahay barnaamijkii umuuraha afrika ee toddobaadlaha ah ayaan la socnaa dhanka iyo kongo haddii aan eegno cudurka dilaaga ah ee ebola ayaa faraba-an ku haya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo wasaaradda caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegtay in ka badan laba kun oo kiis oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee ebola in laga helay dalkaasi dhaca bariga bartamaha qaaradda afrika dowladda wadankaasi ayaa sheegtay in cudurkan ilaa iyo hadda ay u dhinteen dad gaaraya kun iyo saddex boqol afartan iyo lix taasi oo ka dhigan in tiradii labaad ee ugu badnayd ee cudurkaasi dilaaga ah inta taariikhda la ogyahay ee dilo inay ka dhacday wadankaasi kongo isniintii ina dhaaftay ee toddobaadkan wasaaradda caafimaadka ee dalka kongo ayaa sheegtay in keliya shan boqol soddon iyo sagaal qof laga daweeyey caabuqa keena xanuunka faraha badan ee ebola taasina ay wasaaraddu ku sheegtay inay ka timid dib markii horumar laga sameeyey ammaanka iyo daweynta cudurka dilaaga ah ee ebola wakaaladda wararka ee f b i-da ayaa ku warantay in weli maleeshiya hubaysan ay khatar ku hayaan shaqaalaha caafimaadka ee la dagaalamaya cudurka ebola maleeshiyadan hubaysan ayaa sida la sheegay waxa ay ka mid yihiin dadka hortaagan in cudurka ebola laga ciribtiro guud ahaan wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo cudurka dilaaga ah ee ebola ayaa kiisaskii ugu badnaa waxaa laga helayaa haatan wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo
Thank you.
waayahay guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudanu intaa waxaa ku eg barnaamijkii umuuraha afrika oo toddobaadkan uu idiin soo saaray idilana socodsiinayay anigoo ah jila jaamca jira tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayna tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo waxaan idinkaga tegaynaa heesta tiraahda
inaad igu filaato iga furata hawsho arrintaydan fulisan arfaqa kuugu sheegtee ma fiilayn inaad iga fagaatido ma fiilayn inaad fartaa iiqaanintee mafiilayn inaad iga fagaatido mafiilayn inaad fartaa iiqaaninte arrimahana ku faray iyo afoodkee dhexdeena inagoon ka faalloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faano fagaraha kaashee arrimahan ku faray iyo foodkee dhexdeena inagoon ka fahalloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku fahano fagaraha kaashee fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguma jiride fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguma jiride taasaasu fududahay waadiga fasaxantee qadumoy faraskaagu ha ku qaado taasaasu fududahay waadiga fasaxantee qadumoy faraskaagu ha ku qaado qalbi faseexiyo macnooho la furay iyo farxadiigu qabataan nafaqa kuugu sheegtee inaad qalbi faseexiyo macnooho la furay iyo farxadiigu qabataan nafaqa kuugu sheegtee afiilayn inaad fina ii horseedo afiilayn inaad faylaha ii goyse afiilayn inaad fina ii horseedo afiilayn inaad faylaha ii goyse hadal ku feera weli uu fadhiyabo faa'iidaliyi mar hadduu fikado faruryaha ka soo baxo fada laguma gaadhi inta hadal ku feeraha weli uu fadhiyabo faa'iidaliyi mar hadduu fikado faruryaha ka soo baxo fada laguma gaadhi fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabke shirka inuu fidiyo sirteennii fashiladu fara kuma jirtee fakatayo talaadeene adiga furfurayo nacabka inuu fidiyo sirteennii fashilanku fara kuma jirtee taasaasu fududahay waadiga fasaxanteed fadumay faraskaagu ha ku qaado taasaasu fududahay waadiga fasaxanteed fadumay faraskaagu ha ku qaado taasaasu fududahay waadiga fasaxanteed fadumay faraskaagu ha ku qaado